mid ka mid a saraakiisha dowlada federaalk oo lagu magacaabo ciidiid maxamed cabdulle ayaa aada uga calaacalay maleeshiyaad ku sugan gobolka shabeellaha dhexe oo taabacsan dowlada federaalka sargaalkan oo ah hogaamiyaasha mid ka mid ah maleeshiyaad ku sugan gobolkaasi ayaa sheegay inay xaaladu ku xun tahay garab weydiista maleeshiya uu khudbeynayay oo ay cagajiid ka aragtay dowlada federaalku iyo inaysan dagaalku helanayn isagoo quus ka muujiyey rajada uu ka qabo dhankooda ayuu ka dalbaday inay u caddeeyaan mowqifkooda ku aadan dagaalka waxaa laydinka rabaa wixii reer banu israa'iilnaba muuse yidhihiinoo kale inaan la tiraahiinno haddana u caddaysiinno waa baab in beriga meel xunay joogtaa aan nafta iyo maalkaba nin nin naga mida intaynaanba nimaan gurina xamar ku lahayn annaan seexo kale weligeen anu beermo tabcan waxaa laydinka rabaa inaad walaalo kalea idinka horreeyo oo furunta hadda ku jira xabadduna ku socotaa cadowgana hor rog hadday soo jeestaan umahaan imaadiinna waa laysdabakaca maayo maahan la wada rogi maayo way idiin baahannahay tolkiinna idiin baahan ilmihiinna idiin baahan dowladduna waa na garab taagantahe tolkaeyow waxaa aada u soo badanaya maalmihii ugu dambeeyey askarta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk oo ka walacsan weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geystaan xeryaha ay ku sugan yihiin askartan iyo saraakiishan walaacooda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weeraro culus ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaas oo ay dhegta dhiigga ugu dareen in badan oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka